dhegeystayaasheenna sharaftale marka hore waad salaamantihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii toddobaadlaha aynu kaga hadli jirnay dhaqanka wanaagsan ee beeraha waxaana barnaamijkan soo saaray hay-adda cunnada iyo beeraha ee faw iyadoo kaashanaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland fariintan waxaa maalgeliyay midowda yurub oo loo soo gaabiyey e u fariimaha dhaqanka wanaagsan waxay si toddobaadla uga baxayaan raadiyaheenna subaxnimada isniinta ka hor warka subaxnimo waxaan dib u soo celinaynaa fiidnimada jimcada wax yar ka hor warka fiidnimo maareynta goosashada dalagga waxaa loola jeedaa qalajinta nadiifinta kala soocidda qiimaynta keedinta iyo raridda wax soo saarka dalagga goosashada kadib tani waa silsilada ka soo bilaabanaysa soo saarista daabulidda iyo ka shaqaysashada cunto soo gooday iyo wax kasta oo la xidhiidha quudinta dadweynaha waxaa kaloo hoostaga baakadaynta iyo weliba qasacadaynta marka lasoo koobo waxay noqonaysaa dhammaan shaqada loo qabto laga soo bilaabo marka dalagga la gooyo ilaa ay ka gaarayso miiska ruuxa cunaya waxaa kaloo halkan laga hadlayaa sida lagu maarayn karo loona keedin karo iyadoo tayadu aysan isbedelin muddo dheer goosashada kadib waxay tani qayb lixaad leh ka qaadanaysaa in cunnada la heli karo muddo dheer kadib goosashada xilliga goosashada shaqaaluhu waa inay xoogga saaraan ilaalinta tayada tirada badqabka dalagga micnaheedu waa in qoyaanka wasakhaysan iyo cayayaanka aysan saameyn toban ku yeelan doonin tayada badarka ama dalagga marka suuqa la geeyo marka dalagga la soo gooyo kadib ka taxadar arrimahan nooca silsilada aada isticmaalayso maaraynta iyo iibgeynta dalagga xaaladda deegaanka iyo heerkulka cimilada shuruudaha kaydinta farsamooyinka la qaadanayo iyo weliba teknolojiyadda la isticmaalayo shuruudaha badeecadaha lagu qaadanayo iyo sida looga daweynayo cudurrada midhaha gala iyo farsamooyinka lagu ilaalinayo midhaha sida la isugu xirxirayo dalagga soo go-ayo farsamooyinka isku xirxiridda ee loo qaadanayo iyo teknolojiyadda lagu isticmaalayo saadka gaadiidka lagu rarayo ama lagu qaadayo iyo nooca uu yahay ku xisaabtan suuqa la geenayo badeecadda soo gooday ee gudaha ama dibadda ah iyo in la dhoofinayo ugu dambeyn in la hubiyo tayada wax soo saarka soo go-ay iyo weliba sida la isaga ilaalinayo iyo sida la isaga ilaalinayo inay wax soo gaadho tayadii loo baahnaa marka soomaaliya la joogo weli waa badan tahay khasaaraha ku yimaada dalagga soo go-ay waxaa socdo dadaallo lagu doonayo in khasaarahaasi lagu yareeyo tirada iyo tayada wax soo saarka waxaa lagu lumin karaa maamul xumo tirada goosashada kadib khasaaraha ku iman kara wax soo saarka beerta wuxuu la xidhiidhaa inaan si habboon loo maamulin shaqadii gooynta dalagga sida qalajinta oo aan si habsami leh loo qalajin ee jawaanada la isaga guray midhihii oo weli qoyan gaadiidka lagu qaadayo oo aan ku habbooneyn ama aan lahayn tashiilaadkii ku habboonaa dalagga soo go-ay ama keedinta ku habbooneed waxyaabaha ugu wanaagsan ee keena khasaaraha waxaa ka mid ah heerkulka qoyaanka iyo cayayaanka geli kara dalagga la gooyo inta la keedinayo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si wax soo saarka loo ilaaliyo goosashada kadib goynta hubso in dalagga gaaray qaangaarnimadiisii loo baahnaa tumidda ka qaad shaqada kala sooc midhaha nadiifinta hubso in dalagga ka nadiifsan yahay boodhka iyo wasaqda kale qiimeen waxay ku lug leedahay ilaalinta tayada xilliga rarka iyo ka caawinta samaynta heshiis sharci ahaan qabanaya ganacsadaha si uusan ugu xadgudbin dalag soo saarayaasha qalajinta ku qalaji dalagga heerka qoyaanka ee ku habboon kaydinta ku kaydi wax soo saarka meel qabow hawo wanaagsan leh oo aan lahayn qoyaan waxna u dhimi kara badeecadaha la soo saaray caqabadaha maaraynta ee goosashada kadib caqabadaha ay la kulmayaan soo saarayaasha ganacsatada iyo kuwa wax iibiya waxaa ka mid ah la-aanta kaabayaasha dhaqaalaha aqoontii beeraha oo kooban iyo teknolojiyadda saxda oo aada u yar beeralayda waxaa yar beeralayda dakhliga maalgashiga abuurka bacriminta waxyaabaha kale ee muhiimka ee goosashada ka hor arrimahan waa caqabadaha haysta beeralayda oo keenaya inaan si saxa loo maareyn wax soo saarka goosashada kadib beeraleyda yaryar ma haystaan taageero dhaqaale oo kaabi kara wax soo saarkooda goynta hal sano oo liidata waxa ay ka dhigan tahay luminta keedka tobaneeya sano taageero dhaqaale oo ay ka helaan beeraleyda ururada aan dooliga ahayn iyo hay-adaha horumarinta muhiimka si ay lugahooda ugu istaagaan ahmiyadda maareynta goosashada kadib maareynta saxda ee goosashada dalagga kadib waxay noqon kartaa caawimaad weyn xalinta arrimaha kala duwan ee bulshada iyo dhaqaalaha badbaadada cuntada waxaa lagu sugi karaa iyadoo laga ilaalinayo badarka ama dalagga koritaanka caariyada gelitaanka cayayaanka iyo weliba wasaqdaba korarka macaashka beeraleyda iyo ganacsatada iyo kuwa wax kala soo baxa waxaa sidoo kale arki karta marka wax laga qabto khasaaraha soo goosashada kadib wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland waxay ka caawin doontaa beeraleyda helitaan abuur tayo sare leh waxay kaloo ka caawin doontaa baaritaan inay ku samayso ciiddooda si beeraleyda ay u ogaadaan nooca ciiddooda iyo waxa ay ku beeran karaan waxay kaloo siin doontaa beeraleyda tababaro kor loogu qaadayo aqoontooda